بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan ahaa bashmaxa cabdilwahaab iskal ahaa inagoo kaalmaysanayna sharaxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed bin ibraahim aala sheekh waxaan ku jirnay baabkii sagaalaad baabu taxriidi calaa talabi alcilmi wa kayfiyati dalik isku tirtirsiin la isku tirtirsiinayo cilmi talabkii iyo sida cilmiga loo dalbo waxaan soo gaarnay xadiidkii boqol iyo sagaalaad wa fi saxiixayni bukhaari iyo muslim waxay wariyeen can abi hurayra radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam qaala in rasuulka alla sal slam uu yidhi maa nahaytukum canhu fajtanibuuh wixii aan idinka reebay ka fogaada wamaa amartukum bihi fafcaluu minhu ma statactum wixii aan idin farana kala imaada wixii aad awoodaan fa inamaa ahlaka aladiina min qablikum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim wax kale maahane waxaa halaagay ummadihii idinka idinka horreeyey su'aala badnaantoodii ay ambiyadooda wax su'aalaayeen iyo khilaafkii ay ambiyadooda khilaafayeen sheekh saalix wuxuu leeyahay hadalka rasuulku sal ly slam uu yidhi maa nahaytukum canhu fajtanibuuh wuxuu leeyahay waa hadal guud oo ku saabsan wax alla wixii la iska reebay wax ka hoos baxaya ma jiraan wax la iska reebana labay u qaybsamaan qaybta koowaad wax la iska reebay oo iska reebiddaas ay tahay inay waxaasi xaaraan yihiin in lagu dhacaahi ay xaaraan tahay qaybtaas waxaa waajiba in laga fogaado qaybta labaadna waxay tahay wax la iska reebayoo iska reebiddaasu ay tahay karaaho waa la dhibsanayaa uun ee xaaraantinimo ma gaarsiisna qaybtaasna waxaa sunno ah in laga fogaado sida alla uu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulka sala alla ly slam idin siiyana qaata wuxuu idinka reebana ka fogaada annaga waxaana la faray inaan ka joogsanno wixii rasuulku sala allahu alay wasalama naga reebay haddii waxaasi ay xaaraan yihiin amarka la is-amray in laga joogsado waa amar waajibnimo tusinaaya haddii uu yahay waxaasi wax makruuhana isfaridda la isfaray in laga joogsado oo laga haro waa amar sunno ah taasi marka hadday sugnaato waxa la iska reebay waa wax asalkii khilaafsan sababtoo ah asalku shareecada islaamka ma ahan wax iska reebid ee waxaa asal ah oo horeeya amarka iyo in wax la isfaro waxaa sameeya waxaa sameeya waxaa sameeya la yidhaahdo laakiin waxaa ka jooga waxaa ka jooga waxaa ka joogadu iyadu asal maaha waa istisnaa waxyaabaha la iska reebay haddii la barbar dhigo waxyaabaha la is amray waa wax yar waxa la iska reebay wixii marka la iska reebay oo asalkii khilaafsanaa alla kama dhigin miday dadku u baahan yihiin dadku waa ay ka kaaftoomaanoo waa ay ka maarmaan wixii laga reebay haddii aad fiirsa buu ku leeyahay baabka ku saabsan wax la cuno wixii alle waxaan ahayn loogu dhawaaqay markii la gowracayay oo magaca alle magacaan ahayn lagu xusay wax loo baahan yahay maaha wax daruuro loo qabo ma aha sidoo kale baktigii iyo wixii dhintay iyadoon la gowricin gowrac sharciyo la gowricin wixii dhintay iyadana dadku uma baahna sidoo kale waxyaabahan la cabo ee maskaxda dooriya qofku uma baahna dharka in la bisto ay xaaraan tahay qofku uma baahna marka wixii xalaasha ahaa waxaa noogu sugan wax naga kaafiya waxyaabaha haasna laga xarimay marka wixii la iska xarimay waxay noqdaan baab walba ama cunto ha ku saabsanaadaan ama dhar ha ku saabsanaadaane ama cabid ha ku saabsanaadaane waa sidii wax istinaa oo kale waa wax lasoo reebay baabkaas wax laga soo reebay waayo asal ma ah waxyaabihii la cabaayay ee la xaaraantinimeeyey waxay istinaa ka yihiin oo laga soo reebay wixii badnaa ee bannaanaa ee baabkaas cabitaanka ku soo arooray waxyaabihii la iska xarimay ee cuntooyinka ahaana waxay istinaa iyo kasoo celin iyo kasoo reebid ay ka tahay wixii faraha badnaa ee bannaanaa ee baabkaas wax la cunaayo ah sidoo kale wixii la labisanayay sidoo kale beeci iyo maaragtay waxgegadintii iyo heshiisyadii la gelayay taasina marka waa naxariis uu alla u naxariisanaayo addoommadii oo wax iyaga noloshoodu ay ku taagan tahay alla kama dhigin wax la iska reebay waxa la iska reebay waa wax uun dadka lagu imtixaanayo wax la isfarayna waa wax uu khayr ugu jiro ama qofku ha sameeyo isagoo ajir ka raadinaya oo ikhlaas ay ka tahay ama maaragtay yaanayba maskaxdiisa waxaa ku jirin markuu waxaa samaynayo wixii la isfaray waa khayr si kastoo loo sameeyo laakiin haddee qofna ajir buu ka helayaa qofna maaragtay haddee wax wanaagsan uu sameeyo oo dee wax sharac caalamka kuma soo kordhin arrinkaas marka culimmadu waxay ku sheegaan markay ka hadlayaan alla qowlkiisa suuratu nisaa laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas wax khayrii kuma jiraan wax badan oo ka mid a koodkooda iyo maaragtay si gaar isula hadalkooda ilaa man amara bisadaqatin ilaa qofkii sadaqa amraaya ma ogyi oo wardadiio wax la baxa leh aw macruufin ama macruuf dadkii faraaya ma ogyi aw islaaxin bayna annaasi ama dadkii in heshiis la dhex dhigo ka shaqaynaya ma ogyi koodkii noocaas oo kale ah iyo hoos isul hadalkii noocaas oo kale ah kaasaa khayrku ugu jira wixii kale laakiin oo saddexdaa ka baxsan wax khayrii kuma jiraan marka waxaa la isfaray ee aayaddaa ku jira khayr baa ku jira saddexdaba qofku hadduu doono yaanu niyad wanaagsan lahaanin sababtoo ah nacfigooda iyo raadka ay reebayaan yaa ah wax maaragtay meel kale u gudbaayo oo ay dadku ku intifaacayaan hadduu niyad wanaagsan ku sameeyo dee ajir buu ka helaa iyadoo khayrkiina uu meesha joogo hadduu niyad la-aan uu sameeyana ajir heli maayo laakiinse khayrkii afcaashaas weli waa sidiisii u jiraa sidaa darteed yaa alla uu maaragtay ku sheegay waxaas inay khayr yihiin laakiin alla wuxuu yidhi waman yafcal daalika ibtiqaa'a mardaati illaahi fa sawfa nu'tiihi ajran cadiima qofkii taa sameeya saddexdaa shay ee lasoo sheegay qofkii sameeya waa sadaqo la faraayo ama macruuf la faraayo ama dadkiioo heshiis la dhex dhigo la faraayo qofkii waxaa sameeya ibtiqaa'a mardaati illaahi isagoo ujeeddadiisu ay tahay inuu raalli ahaansho alle ku gaaro fa sawfa nu'tiihi ajran cadiimaa kaas waxaan siin doonaa ajar weyn baan siinaynaa taasaa marka lagu kala duwan yahay markay niyaddu wanaagsan tahay abaalmarinta alle ayaad helaysaa laakiin taa waxaa ka duwan wixii la iska xarimay oo muxaramaadka ahaa wixii la iska xarimay ee la iska reebay waxaa waajiba in laga fogaado wax khayrihi marnaba kuma jiraan haddii laga fiiriyo xaggii khayrkii gudbaayey ama dantii wanaagsanadee laga gaaraayo waxaase dhici karta waxaas xaaraantaa in nacfi adduunye uu ku jiro laakiin haddana waxaa dhinaca kale ka soo horjeeda dhib fara badan sida alla uu khamrada iyo khamaarka uu ka yidhi yas'aluunaka can alkhamri walmaysiri dadku waxay ku weydiinayaan xukunka khamrada iyo khamaarka khamrada marka ama cabitaan ha noqoto ama yacni ka shaqaysasho iyo iibin iyo wax noocaasoo kale ha noqoto labadaba marka alla wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa fiihimaa ismun kabiir dhib fara badan iyo xumaanyaal fara badan iyo waxyaaba maaragtay mafaasid ah yaa ka buux iyo wa manaaficu linnaas wax dadku ay ku intifaacaan ay macnaha iyagu markaa ka faa'iidaan waa dhinacay marka manaaficdaas waxaa dhici karta in labadaba macnaha xolo laga helo waxaa dhici karta inuu qofkii waxaa markuu samaynayo uu ku macaansado iyo wax noocaas oo kale ah wa ismuhumaa laakiin xumaantooda yaa akbaru min nafcihimaa yaa ka weyn wixii faa'iido lagu malaynayo laakiin awaamirta alla uu dadka uu faro sidaa ma ahan awaamirta khayrku uu ku jiro ee alla uu dadka uu faro sidaa way ka duwanta aayaddanin waxay soo degtay intaan khamrada iyo khamaarka la xarimin marka gogol xaar yay u tahay xarimaadda la xarimaayo khamrada iyo maysirka oo waxaa si kama dambaysa loogu xarimay suuratulmaa'ida wadaadka kitaabka sharax marka wuxuu leeyahay haddii ay taasi sugnaato waxaan leennahay hadalka rasuulka sal ly slam uu yidhi maa nahaytukum canhu fajtanibuuhu wixii aan idinka reebay ka fogaada wuxuu caam ku yahay wax kasta oo la iska reebay shardiga jawaabtiisuna waa fajtanibuuhu ka fogaada wixii rasuulku sal ly slam dadka uu ka reebayna waxaa asal u ah inay waxaasi xaaraan yihiin haddii ay ku saabsan yihiin cibaadadii sidoo kale waxa la iska reebay waxaa asal u ah inay makruuh ay yihiin haddii waxaas laga hadlaayo ay yihiin wax aadaabtii ku saabsan marka wixii cibaado ku saabsanna nahyiga kusoo arooraahi waa xaaraan maxaa yeelay cibaadaadka asalkoodu waa tawqiif waa in shaarici laga qaato yacnii ma geli karo ijtihaad iyo wax noocaas oo kale ah laakiin nahyi hadduu yimaado oo uu haddana kusoo arooro baab aadaabtii ka mid ah waxaa asal u ah in waxaas ay makruuh yihiin la iska reeba sidaa darteed wuxuu leey wadaadka kitaabka sharxay culimmadu waxay isku waafaqeen in waxa ku soo arooray aadaabta qaarkeed hadday awaamir yihiinna oo wax la isfare yihiinna ay sunno yihiin haddii wax la iska reeba ay yihiinna waxaas ay makruuh yihiin haddii aanay meesha ka muuqanaynin qariino ku tusinaysa in nahyigaasu uu yahay mid loola jeedo xaaraantinimayn tusaale ahaan xadiidkii bukhaari uu wariyey waxaa ku jiray in rasuulka sal slm uu yidhi umirtu an asjuda calaa sabcati acdum waxaa la i faray inaan toddoba xibnood ku sujuudo waa wejigii iyo labadii calaacalood iyo labadii jilib iyo labadii lugood waa toddobadaas marka culimmadu waxay yidhaahdaan waa qayb la itlaaqay haddana loola jeedo ee kulligii wixii oo dhan loola jeedo sababtoo ah lafuhu waa qayb ka mid ah xubnihii yani laf walbaahi macnaha xubin bay ku jirtaa marka laftu waa qayb xubintii ka mid ah walaa akufa thawban waxaana lay faray inaan celinin maro walaa shacran iyo tima marka la sujuudaayo marada iyo timuhuba ee dhulka ha gaaraane faraha ka qaad waxba haad celcelinin marka qofkii dukanaayay ma aha inuu ka shaqeeyo sidii uu maradiisa uga celin lahaa dhulka ama uu timihiisa uga celin lahaa dhulka inay gaaraan ama markuu salaada ku jiro ha noqoto ama marka uusan intuusa gelinba ha noqotee haddii qasadkiisa uu yahay inuu iska ilaaliyo inay dhulka gaaraan taasi wax fiican maaha culimmadu waxay leeyihiin xikmada loo diidayo waa maxay waa qofkaasi qof hadda isweynaysiinaya yuu shabahaa markuu maradina kor u qaadaayo timihiina uu ka celinaayo maaragtay inay dhulka gaaraan si wax walbaa ay u noqdaan wax sujuudaya haddaba shiikha kitaabka sharxay wuxuu leeyahay nahyigaani hadda xadiidkan ku jira oo maradii iyo tintiba inaan la celcelin ka hadlaaya yani cibaadadii miyuu xiriir la leeyahay oo waa cibaada la leeyahay mase waa adab baa la leeyahay aadaabtii ka mid ah oo maaragtay libaaskii wax noocaas oo kale calaaqa le leh oo isagu ah shardi shuruudi cibaadada ka mid ah jawaabtu waxay tahay waxani hadda la iska reebaayo oo la leeyahay aan la celcelinin waa adab sidaa darteed culimmada badankood ilaa cadad yar ma ogiye waxay ku tageen in iska reebiddan la iska reebaayo celcelintaas maradii iyo timihii la celcelinaayo inay tahay karaaho oo wax makruuha ay yihiin hadduu marka qofkii uu dukado isagoo maradiisii celinaya ama tintii maaragtay xirxiray salaadu waa ansaxaysaa wax dembiyana ma saarna oo waa dembaabay lama laha laakiin nahyigu hadduu xaaraan tusin lahaa salaaddu waxay noqon lahayd mid maaragtay burta awaamirtii waxaa ka mid ah wixii ka soo arooray rasuulka sal slam inuu yidhi sami illaaha wa kul biyamiinika wa kul mima yaliika in saxaabiya oo dhallinyaro ah yuu rasuulka sala alla alay slam la hadlaayey oo wuxuu yidhi alla magacow markaad wax cunayso wa kul biyamiinika sidoo kale gacantaada midig wax ku cun wa kul mimaa yaliika wixii dhinacaada xigana cun oo gacantaadu yeenay meelo kale aad aadin culimmada badankoodu waxay qabaan in midigta in wax lagu cunaahi ay sunno tahay bidixda in wax lagu cunaana ay makruuh tahay culimmada qaarna waxaa ka mid ah kuwa yidhi bidixda in wax lagu cunaahi waa xaaraan marka jumhuur ahlicilmi waxay leeyihiin kul biyamiinika waa aadaab bay leeyihiin maadaama wax marka ay aadaab yihiin asalkii wuxuu noqday in amarkaasi uu yahay wax maaragtay sunno ah midigta wax lagu cunana asalku waa maxay inuu sunno yahay sidaa darteed waxaad ku arkaysaa wax fara badan oo kutubta ahlicilmiga ka mid ah culimo leh nahyigan meesha ku soo arooray wuxuu tusinayaa karaahu maxaa yeelay waxaani aadaab bay ka hadlayaan amarka soo aroorayna sidoo kale wuxuu tusinayaa sunnanimo maxaa yeelay waxaani aadaab bay ka hadlayaan marka waxyaabaha amarkiina ka reeba inuu waajib noqdo nahyigiina ka celiya inuu xaaraan noqdo waxaa ka mid ay leeyihiin inuu wixi uu yahay wax aadaab ah arrinkaas marka waa muhim buu leey wadaad kitaabka sharxa wuxuu yidhi rasuulka sal slam xadiidkan hadda aan ka hadlayno maa nahaytukum canhu fajtanibuuh wixii aan idinka reebay ka fogaada buu yidhi rasuulka sal slam kuman uusan xirin awood wixii aad awooddaan ka fogaada lama dhih ee ka fogaashadii waxaa laga dhigay wax waajib ah iyadoon wax haba yaraatee qayd ah loo yeelin sababtoo ah in laga joogo wixii layska xarimay oo layska reebay ee kuma jirto isku kallifaad laisku kallifaayo wax qofka awooddiisii ka badan oo waxa la iska reebay sideedaba dadku uma baahna wax noloshooda ku taagan tahay ma aha hadduu maaragtay faraha ka qaado oo uu ka deeqtoomo noloshiisi way taagnaanaysaa oo u soconaysaa wuxuu marka u baahan yahay ama uu daruuro u qabo ma ahan laakiin haddii baahi fara badan ay timaado waxyaabihii laga reeba qaarkood yani xaajo darana ay timaado xaajadaasi iyada si gaara loola mucaamaloodaa oo ruqso gaara yaa maaragta dhici karta in la siiyo qof oo ku kooban intaas uun bes wuxuu yidhi rasuulka sal ly slam wamaa amartukum bihi fafcaluu minhu mastatactum wixii aan idin farana kala imaada wixii aad awoodaan sababtoo awaamirtu way fara badan tahay maaha sida manhiyaadkaoo kale ma aha manhiyaadku waa kooban yihiin waxa layska reeba waa wax kooban laakiin waxa laysfaray waa badan yihiin waxyaabahaas laysfaray marka waxaa ka mid a waxyaaba qofku uusan awoodin sidaa darteed culammadu waxay kala bixeen xadiidkan qaacido fiqhi ah oo dhahaysa laa waajiba maca alcajzi waajibnimo ma jirto haddii wixii caajis laga yahan la awoodinba haddii qofku marka uu ka caajiso waxa wixii kuma waajibaan sida xadiidkii cimraan ibnu xusein kusoo aroortay waa uu xanuunsanaaba baabasiiri waxbuu qabay wuxuu yidhi rasuulka sal ly slm salli qaa'ima duko adoo taagan fain lam tastatic haddaadan awoodin inaad dukato adoo taagan faqaacidan adoo fadhiya duko fain lam tastatic haddaadan awoodin fadhigi laftiisii facalaa janbin adoo dhinac dhinac u jiifa duko xadiidka marka bukhaari baa wariyey marka meeshan waxaa shardi ah amarkii istitaaco waa in awood loo leeyahay allana wuxuu yidhi laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa alla naf kuma kallifo ilaa waxay awooddo moogiye laha maa kasabat wixii ay kasbato yay leedahay oo ajirkiisii ay helaysaa hadday wax wanaagsan yihiin wa calayhaa maktasabat wixii ay kasbatoo xunna ciqaabtiisii yay helaysaa rabbanaa rabbigeenu laa tu'aakhidnaa hana ciqaabin oo hanoo qabanin in nasiinaa haddii aan halmaanno wixii aad nugu waajibisay wax ka mid ah aw akhta'naa ama aan ku gefno inaan samayno wax ka mid a wixiina laga reebay inaan samayno rabbanaa rabbigeenu walaa taxmil calaynaa israa culays ilaahu hana saarin culaysyadii ummadihii hore la saaray oo maaragtay laga khafiifin waayey cibaadaadkii iyo toobadkeenkii iyo oo si adag maaragtay arrimahaas loo saaray iyaga saasoo kale ilaahayow hana saarin marka macnaha waa ballan aanan awoodin inaan maaragtay u istaagno aan samayno iyo wax la sameeyo acmaalaho aad u adag kamaa xamaltahu sida aad u saartay isrigaas iyo culayskaas cala aladiina min qablina dadka annaga naga horreeyay rabbanaa rabbigeenu walaa tuxamilna hanan na saarin oo hanugu kallifin maa laa taaqata lanaa bihi waxaanan awoodu lahayn oo waxyaabihii laysku kallifaaya ah iyo masaa'ibba sidoo kale alla wuxuu yidhi fattaqullaha mastatactum alla ka cabsada intaad awoodaan wuxuu kaloo alla uu yidhi wamaa jacala calaykum fiddiini min xaraj diinka dhexdiisa alla idinkagama yeelin ciriiri iyo culays fara badan oo la idinkuma kallifin wax maarata aad awoodinina adilo fara badan marka arrimahaas ku tusinaysa ayaa jirta oo ah in macnaha wuxuu qofka uu ku waajib yahay ay ku xiran tahay in wuxuu qofkii uu awood u leeyahay culammadu marka waxay isku khilaafeen mas'ale maaragta hadalkeeda uu dheer yahay oo ah waxaan maaragtay layska reebaayo miyaa weyn mase wax lays faraayaa weyn yacnii in laga reebtoomo laga joogo wuxuu layska reebay miyaa fadli badan mase wixii lays faray in la sameeyaa fadli badan culammadu marka laba qowl ay arrinkaa isugu khilaafeen qowlka koowaad wuxuu leeyahay in wixii la iska reebay laga fogaado yaa ka fadli badan in wixii laysfaray lala yimaado waxayna u soo daliilseen adilo oo xadiidkan uu ka mid yahay sababtoo ah wixii la iska reebay yuu wuxuu yidhi rasuulka sal slama ka fogaada iyadoon qaydna loo samayn wamaa nahaytukum canhu faajitanibuuhu baa layidhi markaasu waxay yidhaahdeen iska dhaafidda iyo ka fogaashada wax laga fogaanayo mashaqaa ku jirta sababtoo ah waa wax calaaqa la leh wax naftu ay jecesha sidaa darteed wuxuu yidhi rasuulku sala alla ly slam xufat iljannatu bilmakaarihi wa xufat innaaru bishahwaati jannadii waxaa lagu wareejiyey waxyaabau naftu ay dhibsanayso naartiina waxaa lagu wareejiyey waxyaaba naftu ay jecesha oo hadhow sabab uu noqnaa inay naarti gasho marka in wixii layska reebay laga fogaado yaa fadli badan bay leeyihiin si duuduub ahaana laga hadlayaa ay si guud qowlka labaadna waa maxay in amarkii la qaato yaa fadli badan oo darajadiisu ay sarraysaa koox marka culimmadii ka mid a iyaguna saasay ku tageen waxayna u soo daliilsadeen adilo ay ka mid tahay in alla uu malaa'igtii faray inay aadam u sujuudaan ibliisna uu amarkaa diiday oo u sujuudi waayey aadam amarkii ma aanu qaadanin adduunya iyo aakhiraba waa uu khasaaray marka ibliis waxaana laga dhigay ku naxariista alle laga fogeeyo malcuuna ilaa yowm alqiyaama laga gaaro kadibna naartii buu ku waarayaa ibliis weligiisba sababtu waa maxay amarkiibaa wuxuu yahay mid aad u weyn marka amarkii waa uu ka weyn yahay nahyigii bay leeyihin waxay yidhaahdeen nebiyullaahi aadamna geed laga reebay yuu wax ka cunay kadib haddana markuu alla dambi dhaaf weydiistay waa loo dambi dhaaf ibliis marka amar baa la faray amarkii wuu qaadan waayey waa uu khasaaray aadamna wuxuu sameeyey wixii laga reebay buu ku dhacay kadibna waa uu ka toobad keenay toobadina waa laga aqbalay shiikha kitaabka sharxay wuxuu leeyahay qowlkan labaad yaa raajixa buu leeyahay oo muuqda oo ah in awaamirtii in lala yimaadaahi ay xagga darajada ay ka weyn tahay nawaahidii oo laga tago qofku hadduu nahyiga uu ku dhaco wuxuu rajo ka qabaa in dembigii loo dhaafo laakiin haddii aad ku gabood fasho awaamirtii lagu faray oo waajibaadkii sharciga ahaa iyo faraa'idii iyo arkaantii aad ku gabood fasho kaasaa sii weyn oo ka weyn wixii la iska reebay ku dhiciddiisa iyadoo aanay labaduba kala maarmino ay aada isugu xiran yihiin taasi marka waxay noo faa'iidaynaysaa in la weyneeyo wixii ku saabsan amarka iyo awaamirta oo addoommadii loo jiheeyo inay wixii la faray ay la yimaadaan si ka weyn tawjiihintii lagu tawjiihinayay inay ka tagaan wixii laga reebay waxaad arkaysaa buu ku leeyahy dad badan oo ducaaddi ah oo dadka khayrka ugu yeeraaya oo dadkii wacdinaya waxay xoogga saaraan buu leeyahay wixii layska reebay ay dadka maaragtay kula dadaalaan oo ka reebaan kala dhigdhigaan laakiin wixii ma'muuraadka iyo wixii la faray ku saabsanaa aad uguma dadaalaan kalamana dhigdhigaan kumana tirtirsiyaan dadka taasina wax wanaagsan maahan buu leeyahay wadaadka kitaabka sharxa ee dadkii waxaa la farayaa wixii alla uu faray in lagu tirtirsiiyo marka wixii alla uu faray yaa ka wanaagsan kana darajo sarraysa in maaragtay dib badan aada loogu bixiyo reebidii laga reebaayey wixii manhiga ah iyadoo mid kasta oo labadooda ka midaba ay waajib tahay in dadkii loo caddeeyo oo dee fardu kifaayihii uu meesha ka xasilo mar walba waa loo baahan yahay laakiinse yaa macnaha muhiimadda weyn la siinayaa yaa arrinku warku uu ka taagan yahay wuxuu yidhi rasuulku sala alla alay slam fa inamaa ahlaka aladiina min qablikum kahratu masaa'ilihim wa ikhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim waxaa halaagay dadka idinkan ka horreeyey su'aala badnaantoodii iyo khilaafka ay ambiyadooda khilaafayeen oo su-aashaasi waa su-aal la weydiinaayo ambiyadii wax aan la xarimin bay weydiinayaan oo qofku wuxuu islee bal wax ogow ma garatay ama huluwi iyo talax tag bay ka tahay iyo wax lamid ah su-aalaha noocaas oo kale marka waa xaaraan wixii uu rasuulku sal slam na faray waxaan kala imaanaynaa wixii aan ka awoodno dee waqtigii uu sharcigu soo degaayey oo waxyigu maaragtay soo degaayey saxaabadii waxaa laga reebay inay rasuulka weydiiyaan sala allahu alay wasalam wixii sharcigu ka aamusa maxaa yeele waxaa dhici karta su-aasha iyagu ay weydiiyeen darteed in wixii loo xarimo xadiidkan waxaa ku jirtay xadiidka aan soo dhaafnay oo darsiga hore ahaa waxaa ku jirtay in allaha farada faraa'ida falaa tudayicuuha alla waajibaad buu waajib yeelay ee ha dayicinina waxadda xuduudan falaa tacdaduuha soohdimana waa uu yeelay alleh ee ha ka gudbinina waxarama ashyaa'a falaa taqrabuuha waxyaabana waa uu xarimo alleh ee ha u dhowaanina wa taraka ashyaa'a waxyaabana waa ka tega alleh hayra nisyaanin halmaan iyadoo uusan jirin raxmatan lakum naxariis uu idiin naxariisanaayo falaa tabxasuu canhaa ha baarbaarinina waxaa kaloo noo soo hormartay hadalkii rasuulka sal l slam uu yidhi ina acdama almuslimiina jurman muslimiinta waxaa ugu dembi badan man sa'ala can shayin qof wax weydiiyey lam yuxaram aan hore xaaraan u ahayn oo fa xurima xaaraan laga dhigay min ajli mas'alatihi su-aashii uu isagu la yimid oo uu weydiiyey darteed marka su-aalihii in la badbadiya ahi ma bannaana sidaa darteed saxaabadu su-aalaha rasuulka sal ay weydiinayaan aad bay maaragtay isaga yareyn jireen su-aalihii ay weydiinayeen rasuulka sal slam iyagoo sidaa u yar haddana qur-aanka lagu wada sheegay waxayna ku farxi jireen saxaabadu in uu baadiyaha ka yimaado si uu rasuulka sal slam su-aal weydiiyo oo marka ay ugu faa'iidaystaan marka waa aadaab muhima taasi oo in lagu dheganaado ay qasab tahay sababtoo su-aala badnaantu ma ku tusinayso diinkii oo la fahamsan yahay ama xalaal miiradnimo ku tusin mayso ama cilmi raadin ku tusin mayso ee waxaa qofkii xaqa raadinayay oo maaragtay diinka iyo khayrka lahaa u munaasaba inuu yareeyo su-aalaha inta uu awoodo allana wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazlu alqur'aanu tubda lakum cafa allaahu canha mu'miniinow ha weydiinina waxyaabo haddii la idiin muujiyo aad ka xumaanaysaan haddii aad weydiisaanna marka qur-aanku uu soo degaayo laydin maaragtay caddaynaayo cafa allaahu canha arrimahaasna waa alla wuxuu cafiyey marka waxbaha baarbaarinina wax marka qur-aankii aanu ka hadlin in la baarbaaro ma aha dadkii ahlu itibaac ahaa ficilkoodii maaha ee waxaa la weydiiyaa wixii maaragtay qur-aanku ku soo arooray oo alla wuxuu yidhi wain tasaluu canha xiina yunazalu alqur'aanu tubda lakum waxay ku tusinaysaa marka in su-aashii haddii ay ku tacalluqdo oo ay calaaqa la leedahay qur-aankii in la fahmo kadibna waxaa sii raacaya sunnadii oo la fahmay eh taasi marka wax dhiba ma laha laakiin in su-aalihii la badiyo arrimo maaragtay wax laga faa'iida aysan jirin taasi wax wanaagsan ma ah in laga tago yaa munaasab ah xadiidkan hadda aan ka hadlaynana rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi fa inamaa ahlaka aladiina min qablikum kahratu masaa'ilihim dadka idinka inka horreeyey waxaa halaagay su-aala badnaantoodii iyo khilaafkoodii ay ambiyada khilaafayeen taasina marka waa wax la arkaayo wuu leeyahy shiikhu dadka su-aalaha badiya khilaafkoodu waa u badan yahay haddii marka ay ku ekaan lahaayeen inay ku camal falaan wixii ay barteen oo ay ku dadaali lahaayeen oo fiqigii kitaabka iyo sunnada ay ku dadaali lahaayeen khayr fara badan ay heli lahaayeen laakiin su-aalihii oo la badbadiyaahay khilaaf badan uunbay horseedaa sidaa darteed wixii laga aamusay waxaa munaasaba inuu iska ahaado sida looga aamusnaa oo aan waxba la raraqaajin ilaa haddii meesha uu nas uu jiro moogiye ama maslaxo weyn oo muslimiintii ay leeyihiin ay ku tacalluqda moogiye sababto waxyaabaha qaarkood marka su-aasha iyo laga keeno yaa khilaafka uu bilowdaa markaasaa ummaddii kale tegeedii uu meesha ka yimaadaa wabillahi towfiiq